بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii masaa'il aljaahiliya annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay masaladii shanaad wuxuu cunwaan uga dhigay shiikhu alixtijaaju bimaa calayhi alakharu duuna nadarin ilaa mustanadihi in lasoo daliilsado oo xujo laga dhigto wax dadka badankood ay ku sugan yihiin oo la yidhaahdo maadaama dadka badankood ay sidaa ku sugan yihiin sidaasaa xaqa iyadoon la fiirinin waxaas ay dadkaasi ku sugan yihiin wax uu ku taagan yahay oo xujaah oon xujaba loo raadinba kale badnaashadoodaas keliya ayaa xujo laga dhiganayaaho waxaa laleeyahy wuxuu waa xaq shiikhu wuxuu leeyahay masalada shanaad inna min akbari qawaacidihim qaacidooyinkooda waaweyn waxaa ka mid ah aliqtiraara bilakhari in lagu kadsoomo kuwa badan wayaxtajuuna bihi waxayna usoo daliilsadaan badnaashadaas calaa sixati shayi waxaasi inay sax yihiin wayastadilluuna waxay kaloo usoo daliilsadaan calaa butlaani shayi wuxuu inay baatil yihiin oy xaqa ka fog yihiin biqurbatihi waxaas inay yihiin wax gariib ahoo maaragtay aan dadka ku dhex badnayn iyo wa qilati ahlihi iyo dadka waxaas haystaahi inay yar yihiin iyo waxay u arkaan inay daliil u tahay waxaas inay baatil yihiin faataahum wuxuu ula yimid bididdi daalika kaas wax ka soo horjeeda fa awdaxahu allana waa uu caddeeyey fii gayri mowdicin min alqur'aani meelo fara badan oo qur-aankii ka mid ah masaladani waxay caddaynaysaa in fahamka ahluljaahiliyada yaraantiisa ay ka mid tahay inay cuskadaan iyagu oy ku dhegaan marka ay xaqii inay baatil ka gagartaan rabaan inay wax ku dhisaan dadka badan ee raacsan waxaas ama ama yaraantooda haddii kuwii raacsanaa ay badan yihiin xaqi ayagaa ku taagan haddii dadka waxaas raaca ay yar yihiinna taasi waa wax ku tusinayo waxaas inay baatil yihiin yani caqligooda ka shaqaysiin maayaan adiladii saxda ahayd fiirin maayaan waxyaabihii in wax lagu miisaamay ay ahayd wax ku miisaami maayaan waxyaabihii in wax lagu kala rajaxo wax lagu kala hormariya ay ahayd ma isticmaalayaan ahlujaahiliyadu marka ama ha noqdaan kuwa umiyiinta ahaa sida mushrikiintaas oo kale ama ha noqdaan kuwa ahlu kitaabka ahaaye waxay usoo daliilsadaan in ambiyada dacwadoodu ay baatil tahay waa kuwa ay markaa diidan yihiine qiyaaskaas baatilka ah ayuu soo daliilsadaan miisaankaas baatilka ah yiyay saaraan wax walba markaasaa alla radiyey oo arrinkaa uu ku radiyey waxaasi wax baatil inay yihiinna u caddeeyay alle marka qolo walba oo rasuul loo soo diro waxaasay soo daliilsan jireen waxaa ka mid a aayaddii ahayd wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun waanu hadda ka hor soo marnay wa qaaluu waxay yidhahdeen kuwaas marka mutrafiinta ah oo ambiyada inay rumeeyaan diideen naxnu akharu amwaalan wa awlaada annagaa xagga xoolaha iyo awlaadaba inka badan wamaa naxnu bimucadabiina nala cadaabi maayo annaga maadaama alla uu na siiyey xoolo iyo owlaad waxay ku tusinaysaa in alla uu raalli naga yahay allana raalli nagama noqdeen haddaanan xaqa ku taagnayn saasay marka soo daliilsanayaan mafhuumul mukhaalafuhuna waa maxay in dadka yar waxa ay ku taagan yihiin ay ku tusinayso in alla aanu raalli ka ahayn hadaanu alla raalli ka ahayna waxay taasi ku tusinaysaa waxaas inay baatil yihiin nin laba beerood la siiyey iyo alla uu ka warramayo nin kaleo saaxiibkiisa aha markaasaa kii beeraha la siiyey oo beerihiina ay u baxeen yaa saaxiibkiisii muminkaa wuxuu ku yidhi ana akharu minka maalan anaa kaa xoolo badan buu yidhi wa acazu kaana xoog badan nafaran ciidan nafarka carabi ahaan waxaa la yidhaahdaa qofkii adiga maaragtay kuu soo kaca si uu kuu kaalmeeyo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yihahdaan carruurta in laga wado yaa iyo u dhowda ama maaragta waxaa laga wadaa cashiirad iyo qoladii kuu dhoweyd oo maaragta kuu gargaaraysa marka waan kaa dad badannahay waan kaa waan kaa dad badanahay buu leeyahay marka taasuu ku faanaya waana kaa xoolo badanahay waana kaa dad badanahay nabiyullaahi saalex markuu qoomkiisa ugu yeeray inay allah keliya caabudaan way ku jeesjeeseen waxay yidhaahdeen habasharan minaa waaxidan qof bani aadan oo annaga naga midow haddana qof keliya ah waa yaryay leeyihin macnaha waaba qof keliyaba natabicuhu miyaan raacayna marka istifaamku waa nafyi macnaha raaci mayno waay marka ina haddaan inagu ina annagu idan haddaan raacno la fii dalaalin baadi baan ku sugannahay iyo xaqii oon ka dheeraanay iyo wa sucur cadaab iyo dhibaatay aan ku sugannahay junuunna waa ku fasireen mufasiriinta qaarkood waali maxaa marka u diiday inay rumeeyaan nebigaas waxay yidhahdeen sidaysaba waa bani aadam waana hal qof keliya fircoonna markii uu dadkii xaqa rumeeyey uu rabay inuu macnaha waxaan macno lahayn ka soo qaado wuxuu yidhi inna haaulaai la shirdimatun qaliilun kuwaas waa koox yar buu yidhi kuwa annagana khilaafay ee hadda muuse iyo haaruun rumeeyey waa koox yaroo maaragtay na khilaafta buu leeyahay alla wuxuu caddeeyey marka in dadka badankood ay baatil ku sugan yihiin kuwa xaqa raacaan ay yar yihiin aayaddii suuratul ancaam alle wuxuu yidhi wa in tutic akhara man fi l ardi haddii aada raacdo dadka dhulka ku sugan badankood waa gaaladii yudiluuka can sabiili illaah diinka allay kaa luminayaan in yatabicuuna ila danna waxaan mala ahaynna raaci maayaan oo markay kula doodayaanoo dee aayaddu suurat alcaami ku jirtaayo waxaa maaragtay laga hadlaayay waxaa iska dhintay oo baktiga inaan la cunin iyo markaasay diidan yihiin waxay leeyihiin oo wixii alla uu dilay yaaba maaragtay mudan inaad cuntaan wixii adduunka aada disheen waxaad gowracdeen bay ka wadaan marka miitadiina waa inaad bannaystaan moogta sharcigay diidan yihiin wa inhum iyagu wax kale maaha ilaa yakhrusuuna waa kuwo been abuurad uun sameynaya iyo been rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alay slam sidii xadiidkii ibnu cabaas ku jirtay curidat calaya alumamu ummadihii yaa lay soo bandhigay aniga fara-aytu nabiya waxaan arka buu leeyahy nebi wa macahu rahtu kooxo ay la socoto oy raacday macnaha wannabiya nebi baan arkay buu leeyahay wa macahu rajulu warajulaani nin iyo laba ay la socdaan wannabiya nebi baan arkay walaysa macahu axad oo qofna aanu raacin ma waxaa leeyahy marka nebigaas kooxda yaro la socoto ama macnaha qof iyo laba la socdaan iyo midkaan la raacinba xaq kuma taagna mayaa leeyahy maadaama dadku ay yar yihiin waxaas wax saxa maaha wuxuu kaloo yiri rasuulku sal alla ly slam bada alislaamu gariiba islaamkii wuxuu bilowday isagoo gariib ah wasayacuudu kamaa bada-a gariiban siduu u bilowday yuu kusoo noqon doonaa inuu gariib noqdo fa tuuba lilghurabaa kuwa ghurabada ah yaa maaragtay janno u sugnaatay marka dadka wax raaca ee badani xaq ku tusin maayaan yaraantuna baatil ku tusin mayso marka hanuunkii rasuulku sal ly slam hanuunkii jaahiliyada waa uu khilaafay oo hadda lafteeda weli waxaa jira dad dariiqaas weli ku socdo ahlubidac badan ba waxaad arkaysaa inay bidcooyinkooda usoo daliilsanayaan in dad badani ay ku sugan yihiin oo raacsan yihiin dadka kasoo horjeedana dad yar ay yihiin wax la sheega aan lahayn badnaanshada dal soo daliilsanaa waxaa ka mid ah waxaan hadda dimuqraadiyada la yidhaahdo iyo doorashooyinka iyo arrimaha noocaas oo kale ah culamada qaarkood marka waxay leeyihin iyaduna asaaskaasi uun ku taaganta oo aqlabiyadii uun yaa la leeyahay iyadaa xaq ah aqlabiyadaasi ma aqlabiyo cilmi iyo toosnaan iyo hanuun iyo loo fiirinayaa mase waa uun maaragtay yacni dadka dhan baa la wada fiirinaya waxay rabaan ha ku dhaqmaan waxay rabaan ha aaminsanaadaan marka codadka badnaa kii hela unbaa guulaystay baa lagu leeyahay xaqina waxaa lagu ogaadaa waxyi yaa asal u ah ee faraha loo taago wuxuu xaq kuma noqdaan kuwa hadda maaragtay jamacaadka islaamiga isku magacaabana waxay leeyihin innaga hana lasoo hoos galo dadkii inay badsadaan unbay rabaan weliba waxaa dhici karta inaan qaarkood u aaba yeelin caqaa'idda dadka soo hoosgelaya marba haddii qofku uu xisbiga uu galo raalli baa laga noqonayaa marka dadkii badnaa inay xaqi ka soo horjeedaan keeni mayso in xaqii aan la raacin xaqa ayaa mudan in la raaco dadka u gargaarayaa haba yaraadaane qofkii maaragtay alla uu caqli siiyey ha fiiriyo wixii daliil ah wixii xujadu ay soo saarto oo ay rajaxdana ha ku dhego dadka yaqaanaay haba yaraadaan iyo dadka u hoggaansaniyeen haddii aan u nimaado sheekh saalex sharaxiisi wuxuu leeyahy masaa-isha jaahiliyada waxaa ka mid ah inay dadka badan u soo daliilsadaan waxa ay ku taageen inay xaq yihiin dadka yarna inaanay xaq ku taagnayn bay u arkaan wixii dadka badan ku taagan yihiin ayaga agtooda waa xaq wixii dad yar ay haystaanna xaq maaha kaasay miisaan ka dhigteenoo xaqa iyo baatilka ay ku kala soocaan taasina waa qalad sababto alle wuxuu yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah haddii aada raacdo dadka badankooda oo gaalada ah waxay kaa luminayaan diinka alleh waxaan maramala ahayna ma raacaan waana beenlowyaal ayadda waxyar ka hor baan soo fasirna allana wuxuu yidhi walaakina aktara annaasi laa yaclamuun dadka badankoodu wax garan maayaan aayad kale alla wuxuu yidhi wamaa wajadnaa liaktarihim min cahdin dadka badankood oo ummadihii maaragtay horreeye ah oo dadka qaarkood ay soo daliilsanayaan badankoodu ma aanan helin ballan oofin markii miithaaqii laga qaaday horreeyey ballankiis ma aanay oofin wa in wajadnaa waxaan helnay baa alla uu leeyahay oon ogaanay aktarahum badankood la faasiqiina inay faasiqiin yihiinoo xaqiba ay ka baxsan yihiin oo daacada alle ay ka baxsan yihiin marka miisaanka wax lagu miisaamaayo ma ahaan badnaashada iyo yaraanshada miisaanku waa xaqa qofkii xaqa ku sugan hal qofba ha noqdee isagaa musiib ah isagayna tahay in lagu daydo haddii dadka badani ay baatil ku sugan yihiin waa inaad iska diidaa oo aadan ku kadsoomin waxaa cibradu ay ku sugan tahay waa xaqa sidaa darteeda culimmadu waxay yidhaahdaan alxaqu laa yucrafu birijaali xaqa rag laguma garto wa inamaa yucrafu arijaalu raggiibaa waxaa lagu gartaa bilxaqi xaqi haddaad xaqa taqaano dee qofkii xaqa ku taagan waad garanaysaa qofkii xaqa ku taagana marka lagu daydaa meelaha qaarkood ummadii hore maruu alla ka hadlaayay wuxuu sheegay dadkii yaraa inay iyagu ahaayeen kuwa toosan nabiyullaahi nuux oo kale dadkii la socday ama rumeeyey dad yar bay ahaayeen dadka qaarna waxay ku sheegayaan ilaa maaragtay lix qofood inay ahaayeen oo zawjaadkoodina ay la socdeen ilaa iyo siddeetanna waa la gaarsiiyaa marka doonta dad yar baa la raaca wamaa aamana macahu iyo alla uu leeyahay nabiyullaahi nuux la jirkiisa ma rumaynin ilaa qaliilun wax yar moogi marka baatilkii dadka badanu xoojin maayaan wixii xaqa adigu ku dheg dadka haystaa wax yaraadaane xataa wax haystadaanay jirin haddii aada xaqi hubto xaqi ku dheg inuu islaamku qariib noqon doonana xadiidkii sheegaya waa inagii soo sheegnay waa marka sharta iyo fidnadu ay badato iyo dalaalku iyo baadidu oo xaqi baa markaa waxaa ku sugnaanaya dad yar oo ciidahoodii ka soo tegay marka bulshadii maaragtay dad yar ku noqdaan dhexdooda rasuulkeena maxamed sal lla ly slam waa la soo diray iyadoo caalamku uu gaalnimo iyo dalaal uu maaragtay ka buuxsamay markaasaa rasuulku sal lla ly slam dadkii xaqi ugu yeeray markaasaa qof iyo laba iyo soo raacaan ilaa markii dambe dadkii ay bateen nimankan qorayshta la yidhaahdaa oo jasiiradda carabta maaragtay deganaa iyo caalamkii oo dhanna baadi bay ku sugnaayeen rasuulkaa sal lla ly slam keligiis marka dadka u yeeraaya dadka raacana dad yar bay ahaayeen marka loo fiiriyo caalamkaas kale marka badida wax laguma dhiso ee waxaa wax lagu dhisaa saxnimada iyo in xaqi la asiibo haa badidu haddii ay sawaab ku taagan yihiin waa alxamdulilah laakiin sunnada alle waxay ku daraarsatay in dadka badankoodu ay baatil ku taagan yihiin wamaa aktaru nnaasi alla uu yiri dadka badankoodu ma ahan walow xarasta adugu aada dadaashide oo aada saa jeclaatide bimu'miniina kuwa mu'miniina ma ahan wain tutic akara man fi lardi yudiluka can sabiil illah ayadaasna waan soo sheegnay dadka badankooda haddii aada raacdo jiidkii alley kaa luminayaan masalada lixaad marka maxay tahay sheekh saalix wuxuu cunwaan uga dhigay alixtijaaju bimaa caleyhi alaqdamuuna duuna nadarin ilaa musanadihi in lasoo xujaysto wixii dadkii hore ay ku sugnaayeen iyadoo aan la fiirinaynin waxa u xujo ah oo waxaas ay cuskan yihiin masalada lixaad marka waxay tahay alixtijaaju bilmutaqadimiina dadkii horreeye uun in daliil laga dhigto ka qowlihi meesha alla uu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii fircoon ahaa asoo nabiyullaahi muusa la murmaaya famaa baalu quruuni aluulaa adiga hadda yani tawxiid iyo wax noogu yeeraaye bal ka waran xaalkii ummadihii horreeyey bal ka waran sida maaragtay reer nuux oo kale iyo reer huud iyo reer luut iyo reer saalix iyo soo kuwii caabudi jiray sanamyada iyo caabudi jiray marka wuxuu rabaa inuu xujo ka dhigto waxaa maaragtay xunay ay samayn jireen iyo wa qowlihii hadalkii uu yidhi alla maruu ka warramayey nimankii maaragtay qowmu nuux inay nebigoodii ku yidhaahdeen maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alawaliin kan aad noogu yeerayso oo tawxiidka ah nuuxow annagu aabbayaalkeennii horreeyey iyo ummadihii horreeyey kuma aanan maqal waxaan fircoon markuu leeyay famaa baalu lquruuni aluulaa markii nebi muuse uu ku yidhi rabbigay waa midka wax abuuray wax arsuqa wax jaangooya wax xanuuniya yaa fircoon wuxuu bilaabay inuu soo daliilsado marka ummadihii horreeyey ee aanan la caabudin marka wuxuu yidhi balka waran haddii arrinku saa uu yahay markaasu wuxuu leeyahay oo maxaa xaalkoodu yahay haddii saa arrinku uu yahay oo rabbigaad ay u caabudi waayeen dadkaas horreeyey oy shirkiga u sameeyeen sida ibnu katiir uu ku fasira aayadda aayadda kalena reer nuux marka ay leeyihin maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alawaliina sida loo soo daliilsanaya waxay tahay in qowmu nuux ay inkireen wixii uu ula yimid nabiyullaahi nuux oo tawxiidkii iyo nebinimadii ah iyo inuu maarata aakhiradii uga sheekaynayo markaasi maxay soo daliilsanayaan waxay leeyihin anaga dadkii naga horreeyey waxaan laguma dhex oqoon jirin sida mufasiriintu ay sheegeen aayad fara badanoo marka ummadihii hore marka arrimaha ka sheegayaa jira reer qureysheedna saasoo kale ayaguna u hadli jireenoo waintalaqa almala-u minhum kuwoodii madaxyawooyinka ahaa kuwoodii maaragtay madaxda ahaa way dhaqaaqeen waxay yidhaahdeen emshu yani ku taagnaada diinkiinni wasbiruu calaa aalihatikum macbuudaadkiinana ku sabra in haadaa la shay-un yuraado waxan waa wax la doonaayo oo madaxtinimo iyo waxbaa lagu rabaa bay leeyihin maa samicnaa bi hada fi lmillati alaakhirati kan ma aanan maqal bay leeyihiin diintii dambaysay oo nasaarada lagu fasiray in haadaa ila ikhtilaaq kanina ma ahaanin waxaan been abuurad ahayn marka almilatu alaakhira waxaa kaloo lagu fasiray in laga wada diinkii aabbayaalkood ku taagnaayeen oo ah diinkii qoraysheed marka qoraysh waxay diideen inay xaqi raacaan maxay xujo ka dhigteen diintii maaragtay naga horreysay waxaas laguma ogeyn haddii kirishtaanka laga wadana waxay leeyihiin haddii maaragtay waxaas wax ka jiraan nimankaas kirishtaankaa noo sheegi lahaa in qur-aankan uu xaq yahay dadka ahlu ahwaaga qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo sunnooyin badan iyo waajibaad badan iyo inkiraaya waxyaabihii la xarimayna qaar ka mid a xalaalaysanaya waxay leeyiin annaga dadkii naga horreeyey dee waxa ma aanay garan jirin waxaa dhici karta inuu bii-a iyo jawi aan wax garanaynin oo aan diinka si fiican loogu camal falin uu ku dhex noolaa markaasuu markuu arko dad sunnadii iyo ku dadaalaya oo xaaraantii iska ilaalinaya wuxuu leeyahay maya maya annagu maarata dadkeenna saan kuma aana arki jirin ahlu bidacuna waa saas oo kale qaarkood dadkeennii naga horreeyey saasay ku taagnaan jireen bay leeyihiin maxaa marka mushkilaa ku jira xaggii mawlidka ha noqoto xaggii qubuurtii ha noqoto asmaadiiyo sifaadkii bidcooyinkii lagu dhex daray ha noqoto suufiyadu wax ay la yimaadeen ha noqoto dadkii horreeyey unbaa lasoo daliilsanayaa marka dadkii horreeyey mar unbaa lasoo daliilsadaa waa marka maaragta saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabitaabiciinkii laga wado waa dadkii diinka saxda ahaa dhaxlay kuwaasoo de iyagu xaq unbay ku taagnaayeen waxa iyaga laga soo naqliyo wax laga shakisan yahay maaha haddayba ka ansaxaan oy diin maaragtay u arkeen waxaas oo ay ku taagnaayeen ayagaa saxa waa waxyaabaha lagu ogaadaba in wax ay bidco yihiin haddii aan saxaabadii taabiciinta iyo taabitaabiciintii aan laga haynin sheekh saalex marka wuxuu leeyahay haddii rusushu ay xaq ula yimaadaan aabayaalkood bay soo daliilsadaan oo nabiyullaahi muusa markuu fircoon iimaan ugu yeeray fircoon wuxuu soo daliilsaday wixii dadka horreeyey ay ku taagnaayeen oo gaalnimo ah waana xujo jaahiliya marka taas reer nuuxna nabiyullaahi nuux markuu allo ugu yeeray waxay yidhaahdeen maa haadaa ilaa basharu midlukum kani ma aha qof bani aadam oo idinkoo kale amoogi wax kale ma ah yuriidu an yatafadala calaykum wuxuu doonayaa inuu maaragtay sharaftii isagu qaato uu noqdo kii la raacsanaa idinkuna aada raacdaan walow shaaa allaahu haddii alla uu doono inaan la caabudin asaga kayrkiis la anzala malaa'ikatan alla wuxuu soo dejin lahaa malaa'ig buu taalla soo dejin lahaayoo noo keeni lahayd waxyigaas bani aadan looma soo dhiibeen maa samicnaa bi haada kan kuma aanan maqal fii aabaa'ina alawaliin aabayaalkeennii hore kan kuma aanan maqal nabiyullaahi nuux marka dacwadiisii waxay kala hor yimaadeen wixii aabbayaalkood ku sugnaayeen waxay yidhahdeen wixii aabayaalkeen ku sugnaayeen yaa xaq ah wixii nuux uu la yimidna waa baatil sababtoo wuxuu khilaafsan yahay wixii aabayaalkeen ay ku sugnaayeen gaaladii reer qureysheedna waxay yidhaahdeen maa samicnaa bi haada yani waxaan uu maxamed noogu yeeraayo kuma aanan maqal fi lmillati alaakhirati diintii dambaysa saan soo sheegnay nasraaniyadana waa lagu fasiray diintii qureysheedna waa lagu fasiray in haadaa ila ikhtilaaq kani wax been abuurada moogiy wax kala maahan bay leeyihin wixii marka rasuulku sal slm uu la yimid yay been ku sheegeen sababtu waa maxay sababtu waa inuu khilaafay wixii abayaalkood ay ku taagnaayeen oo ah in sanamyadii la caabudo caqli xumadooda nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil diinkii xaq ah ay ku taagnaayeen ma aanay fiirin iyagaana aabbayaal u ahaa laakiin aabbayaalkoodii dhawaabay fiiriyeen oo maaragtay gaalada ahaa ee qureysheed yay fiiriyeen waa sunno jaahiliya marka dadka caqliga leh waxaa waajib ku ah inay fiiriyaan waxa ay rususha ay la yimaadeen oo ay marka isbarbar dhigaan waxa aabbayaalkood ku taagnaayeen iyo wax rususha ay la yimaadeen xujooyinka ah si xaqii uu baatilka uga caddaado laakiin haddaad albaabka iska xirto aduu oo aad tiraahdo wixii aabbayaalkeen ku sugnaayeen moogiyo wax kale aqbali mayno taasi dadka caqliga leh dhaqankoodii ma ah iskaba dhaaf kuwa doonaya inay badbaadaane kuwa hadda maaragtay qubuurta caabuda haddii la yidhaha war qabriga ha caabudin waxay leeyihiin oo kaalay waddan hebel saasaa ka jirta waddan hebel saasuu ku socdaa koox hebel saasay ku dhaqantaa ummado fara badan baa saan ku socon jira ay ku leeyihiin kuwa maarata mawlidka iyo sameeyana sidoo kale oo bidcada ah iyaguna haddii laga reebo mawlidkii waxay leeyihiin waa wax hore loo samayn jiray hadduu baatil yahana dadkii naga horreeyay ma sameeyeen bay leeyihiin marka ahlujaahiliyadii saasay wax usoo daliilsan jireen laakiin maaha in la fiiriyo wax dadku ay ku sugan yihiin waxaa waajiba in la fiiriyo oo la qiimeeyo waxa uu rasuulku la yimid sala allahu alay slam sababtoo dadku waa ay gefaan waana asiibaan laakiin waxa rasuulku sal slm uu la yimid waa sawaab sidii saxda ahayd wa waxaana waajiba in la raaco allana annaga nagalama ballamin aabbayaalkeen iyo awoowayaalkeen inaan ku dheganaano waxay haysteen haddii aabbayaal iyo awowayaal waxay haysteen ay dadka ku filan yihiin dee rasuul maba loo baahdeenba nimankaa suufiyadaha sidoo kale waxay leeyihin anagu waxaa la yidhahdaan leenahayo aan maaragtay uga maarmaynaba rususha alleh oo allan si gaara ula xiriirnaa bay leeyihiin allan toos wax uga qaadanaa laakiin ahlu sunnadu diinkooda waxay ka qaataan bay leeyihiin waadaan dadka iyaga soo horjeeda waaye dad dhintay bay wax ka qaataan bay leeyihiin oo sanad iyo iyo wax ku wariyaan iyo silsilado maaragtay sanada wax lagu kala qaato laakiin annagu waxaa diinkeenna allihii noolaa ee aan dhimanay inaan toos uga qaadanayo leeyihin maxaa wax dad werwerinaya noo soo arkay kuwooda maaragtay baatiniyada qaarkood oo khariban ee qulubi uu ka buuxo waxaybay yidhaahdaan rususha waxaa u baahan dadka caamada ah ee dadka darajo sare gaaray uma baahna rususha sababtoo allay gaareenba way garteen rusul uma baahnay leeyihin shaytaankii baa waxaas u akrinaya marka wuxuu ku qanciyey dadka maaragtay darajo ka gaara dariiqada inaanay rusul u baahnayn sababto allay toos waxu ka qaadanayaan bay leeyihin taasina marka waa diinkii jaahiliya iyaduna wabillahi towfiiq